dhammaan midda xigtood hadee dulmi dulmi lagu daray unbaa ka dhacay jawar wax kaloo ka dhacay madaxa anigu madaxweynihii sharciga ahaa oo hir shabeelle ayaan ahay doorasho sanduuq soomaali markhaati ka tahay ayaana laygu doortay sanduuq soomaali markhaati ka tahay in layga qaado xilka ayayna ahayd ma dhicin wax qorshe un adiga meelaha un luuq inta lala galay barnaamij lasoo abaabulay markiisa hore ayuu ahaa hadde marka meeshaasu anigu ma aqoonsani wax doorashada ka dhacay iyo wax sharciga waxaan taaganahay dowladii dhexe ayaa fargelintaa samaysay ayada ayaa argandi meesha inuu ka dhaco hormuudka ahayd ayada ayaa shaqadaas fudisay ayada ayaa hadda intaa ku dhawaaqday marka mahana wax sharciga ma dhicin
waan gartay adigu weli waxaad taagantahay go-aankaagii ahaa inaad tahay madaxweynaha hirshabelle mas-uulka maanta loo doortay ama jawhar lagu doortay maxamed cabdiwaare si haddii loo fiiriyo waa ninaa isku gobol ka soo jeedaan isku qabiila haddana ma laga yaabaa marka adigu maadaama fadhigaaga hiiraan aad ka dhigatay gaar ahaan beledweyn inuu hiiraan yimaado oo dadkii uu kala hadlo arrinta la xiriirta doorashadiisi maamulkiisa inay la shaqeeyaan
wallaahi hadde anigu ninkaas kulley waa nin walaalkaya waayo horka waa nin saaxiibkaya waana hade nin un lagu qalday oo isaga hade maxuu ahaa doorasha meeshan ka dhacaysa ka qaybgal la yiri wax dambiyana uu ku leeyahayna hata malaha deegaanka beledweynena waa deegaankiisii cid hata ka hortaagan malaha balse waxa weye xaqiiqda marka laga hadlayo loo soo laabto arrimaha ku saabsan maamulka hirshabelle maamulka hirshabelle meel fagaaraa ayay doorasho ka dhacday aniga ayaana laygu doortay sidii ayaanan madaxweyne u ahay wax inta luuq inta la galo iyo qol mugdiya iyo maqaayad inta la tago lasoo dhoodoobo hadday shaqeynaysana hadda dalka oo idin ayay saameyn doontaa dowladgoboleedyada oo idinay saameyn doontaa tan federaalka ay saameyn doontaa cid walba waxa ka shaqaysay dulmigaana waa ay kusoo noqon doonaan balse anigu waxaan u taaganay waxa waxaan hadda jira ma aha wax sharciga ma aha dastuur ayaa noo dhegan noo degsan nidaam ayaa noo qoran sharci iyo iyo ayaa lagu yimaadaa xilka sharci iyo nidaam ayaana looga tagaa haddii marka la waafaqi waayo hadda waxay noqonaysaa markaas in fawdo laga shaqeeya noqonaysaa haddii ciddii fawdada ka shaqeysa ayaana mas-uuliyadda iskale
marka hadalkaagu wuxuu ka dhigan yahay adigu inaad tahay weli madaxweynihii sharciga laakiin cid walba oo dhinac walba ka socotaba hiiraan ee ku shaqeyn karto
maya maya maya maya maya sidaa ma aha warkayga warkayga anigu waxaa wey madaxweynaha sharciga ee hirshabelle waa aniga shaqo ma ka hadlayno wax kasta oo soo dhaafa intaasi waa kayru sharci marka laga tago madaxweynihii sharciga inaad tahay xubnaha beesha caalamka hadda kenya baa ku sugan tahay nairobi xubna beesha caalamka koley waad la kulantay fikirka ah inaad weli tahay madaxweynaha hirshabelle iyagu fikirkaas ma kula qabaan hadii haddaysan kula qabinna ama haddii aad la kulantana maxay kuu sheegeen
wallahi horta waxa weye awalan marka ugu horeyso sharciga qofka waa isagaa horta waa inuu aaminsan yahay kuna taagan yahay ayaa muhiim ah midda xigta hadda waxa weye beesha caalamka waa ay ka hadashay qoraallo waa ay soo saartay oo dawladda dhexna waa ay la hadashay hade ninkii isaga hade marka muxuu ahaa qaladka iyo dulmiga ka shaqeynayay hada maba asmacayo waxa mana dhageysanayo meeshaan yani boob wax la yiraahdo kursi inqilaab iyo qoray caaladii lagu qaatay ayaa jira jawharna hade waxaa ka dhacay waa intaa beesha caalamkuna waa ay ka dharagsan tahay sababta waxaw cid hataa u baahan ba in la weydiiyo ama loo fasiro ma jirte qof walba waa ogyahay wax doorasho la yidhaahda haday dhacayaan sanduuqa lagu doortaa caalamka iyo bulshada waa inay markhaati ka noqoto madaxweyne xil hadii laga qaadayo kadaalika waa doorasho waxaa lakala dooranayaana waa in xilka laga qaadayo iyo inuu sii haynayo ayadaana hadii doorashadaasi dhacaysa ayadana sanduuq muushinkan la sheegayo waa un wax kala doorasho waayo wax kale maaha waa in sanduuq lasoo dhigo bulshada caalamka meelaad ku aragtaan ma jirtaa meel lagu hayo ma jirtaa telefishon laga soo daayo ma jirtaa wax beenahoo la dhoodhoobay oo telefishinada qaarkood saddex sakan ah oo lagu celcelinayo maxuu ahaa sawir yaroo maxuu ahaa derigii doorashooyinka maxuu ahaa aqalka sare waxay dhacayeen unbaa meelaha lasoo gelaya waxaas marka waa khuraafaad wax ka jira dhaqno ma jiraan hade xoog hadii laga hadlayana xoog xamar waxaa kula jooga adiga caawa rag gudahooda xoog lagu haysto ayaa xamar dhex taagan cid wax ka qabanaysan aysan lahayn taa anagu ma ka hadlayna maogtahay xoog wixii ah laakiin sharci hadii laga hadlayo madaxweynaha sharciga waa aniga hore
waa tahay kol hore waxaad ka dhawaajisay inaad maxkamad dacwad u gudbiso oo la xiriirta arintan hirshabelle iyo madaxtinimadeeda halkey wax ku marayaan wallaahi anagu sidii sharciga ahayd looyarmadiina waa joogaan maxkamadiina kaska waa loo gudbiyey laakiin hadda maxkamada anaga xoogii qasab kuma lihine maxkamadu xaqiiqda dhabtaahuna waa ay arkaan keiskii inay hadda fulaan oo la galo ayagay ku xiran tahay guddoomiyaha maxkamadda sare ayay gacantiisa ku jirtaa dacwada waana u hayaa isaga ayaana laga sugayaa waktiga uu yiraahdo dacwada waa la gelayaa laakiin dacwadii waa ay taallaa iyadoo sharci ah iyadoo nidaam ah looyaradii ay taagan yihiin kulli gacanta guddoomiyaha maxkamadda sare waad weydiin kartaa inuu hayo hadduu hayana maxuu haystaa maxaa loo geli laayahay maxaa lasoo bandhigi laayahay annaga waxaan diyaar u nahay inaan muxuu ahay sharcigu wax u kala baxnay qoray ma wadano ciddii hadda sharciga ayada marka hadda taana u diiday maxkamaduna inay shaqayso muxuu ahaa meeshana tiri muxuu ahaa hawshaa kale ha laga fuliyo hadda ayadaa goorma soo bixi doonta
gartay beledweyn dhowaan maamul gaar ah baa looga dhawaaqay oo ka arriminaya gobolka hiiraan maamulkaas madaxweyne ahaan waxaa loogu caleema saaray adigu oo isla cosobla marka sidee isku waafaqayaan go-aankaagii hore ee ahaa inaad tahay madaxweynaha rasmiga ee hirshabelle iyo arinta dambe ah inaad tahay madaxweynaha hiiraan state
waay horta marka ugu horeyso aan ku saxo aniga waxaan ahay madaxweynaha sharciga ah ee hirshabelle taasu su-aal kama taagna mugdina kuma jiro korna waa u sheegay meel walbana waa ku sheegay hiiraan midda labaadan kaa saxaya waxa waaye gobol hiiraan la yidhaahdo waa jiraa hadda laakiin waxaad aan u malaynayaa adigu waxaad refergaraynaysaa gobolkii hore ee hiiraan la dhihi jiray hadda waxaa jirta laba gobol waa hiiraan iyo shabeellaha sare hiiraan iyo shabeellaha sare dadka dega marka ayagu hadda xaqay u leeyihiin inay hadda nidaamka ka mid ahaanayaan iyo inay nidaamka diidayaan awalba cidu xoog kuma haysan laakiin inay hadde waxuu ahaa shalay haddii aanu joognay waxuu ahaa dulmi ma dhacayo nidaam iyo iyo iyo cadaalad ayaa wax looga shaqaynayaa nidaam ayaa jiraya sharci ayaa lagu dhaqmayaa saasi hadda indhahooda waxay ku arkaanba wax ay ayagu naftooda ay qaadan laayihiin taasoo ah in meeshii dulmi hadda ka dhacayo de dulmi ninkii hadda ujeedaaho shalay hebel hadii la dulmiye berri adna waa lagu dulminaya ku kastoo kalena waa la dulminayaa marka inay hadda dib isugu laabtaan oo yidhaahdaan taladan markii horeba anagu sidii raba raalli ugamaanan ahayn maxuua midaan ku qanacsannahay ma ahayn hade waxa waa la tijaabiyey hadii haday inta marka tijaabiyeen ay ku qanci waayaan oo ay go-aansadaan marka inay laba gobol waayihiin inay maamul gaara samaystaan hade taasu xaq waa u leeyihiin idu kama hor istaagi karto laakiin maxuu ahaa shabeellaha sare iyo hiiraan waayo labada gobol ee dhinacaa jira gobolka saddexaadna waa shabeellaha dhexe balse anigu waxaan stateka la yidhaahdo hir shabeelle ayaa madaxweyne u ahay
markaan ka tagno waa tahay dadka dadka labada gobol ku dhaqan ee hiiraan iyo shabeellaha sare hadday ayagu maamul samaysanayaan oo ay madaxweyne samaysanayaan hata taasu waa waxay xaq u leeyihiin waay
kala saaridaada markaan ka tagno gobolka hiiraan iyo shabeellaha sare aad ka dhawaajinaysidba maamul soo ma jirin beledweyn looga dhawaaqay oo adigu madaxweyne lagugu caleema saaray
kala soo jeedinay ahayd kala soo jeedinay ahayd taladaasuna tala hadda wax ku jaban yihiin ma aha laakiin waxaa ka horeysa waxaa weeye maxuu ahaa midda sharciyan anigu aan ku weyn madaxweyne hirshabelle ayaan ahay hiiraan state dadka hiiraan labada gobol ee ay ka kooban tahay degaa xaqay u leeyihiin ayagu ciday doonaan inay u doortaan aniga hadday ii doortaanna hadda waa arrin kale laakiin waktiga hadda la joogaa doorasho ma taagnaya waxay taagan tahay doorashadii hore ayaa sharci ah ee hirshabelle lagu dhisay ee madaxweyne aniga laigu doortay wixii afar iyo tobanka agoosta la suubiyeyna xaaraan qadcana ayay ahaayeen waana wax kama jiraan
waa tahay ugu dambeyn marka maxaad baaq ah oo aad jeedin laheed ama hadalkaaga kusoo gabagabayn laheyd
waayahay waxaan aniga ugu baaqayaa waxaa weeye shacabka ku dhaqan hirshabeelle awalan in aan lagu qaldin yacni wax sharci darro ah haddii sharci darro maanta aada qaadataan beri kaleto kasii xun ayaad qaadan doontaan sidaa darteed aniga waxaan ileeyahay sharci darro iska diida sideedaba waxa la diidayaah ama la jeclaanayaah qof ma aha waxaa laga hadlayaah waa nidaamka iyo sharciga nidaamka iyo sharciga mar haddii laga leexdana hal gooliah dhirig xalaala ma dhali doonto anigu intaasaan idin leeyahay waan idin salaamaya aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cali cabdulaahi cosoble madaxweynihii maamulka hirshabelle oo qadka taleefonka